walaalkay wuxuu ahaa in askari ka tirsan ciidanka dowlada soomaaliyeed hawshiis maalmaalmadiisii calan kudhex jiro oo ah wuxuu marayay maxawaaye wado qoladan moordiidka ahaa muxuu ahay ka hor yimid waxay isku dayeen inay dilaan sidii shacabka iyo askartawarqabka ay dili jireen ilaahay amarkiisa ma dhiceen waxawaaye waa asaga askariga iska xagana dhaxmartay dabadeed taashirada iga xamarsana waxaa ilaahay qadaray in labadooda dhimaata ku gaarto walaalkayna la naxariista waxawaaye waa ku geeriyooday kanagar rabahan hadda meeshii uu yaalaho hadda meydkiis u yaala
haye walaalkaaga markuu dhintay dhanka kale waxaa la sheegayaa in wax laga dilay yaa dilay
askariga iyo dhagarqabaha labadooda sida horaba kuushe taxshirada dhexmarta askari askariga inuu dilay raba ninkan dhagarqabaha ilaahay amarkiis ma dhiceen waxawaaye wax si ilaahay xagga agrin tahay labadooda taxshirada dhexmarta sidaas darteed ugu dhintay asgarigii asagana dhagarqaba inuu ku dhintay waa tahay ma hal shaksi ayaa soo weeraray
hal shaksi ahay waa nin ninay ahay haye halkuu ka dhacay haye dhacdadu marka deegaanka garisbaale xaggee bay ka xigtaa goobta wax ka dhaceen
waxda laamiga laami